magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay xuska maalinta dhirta adduunka waxaana qabatay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya xuska maalinta dhirta adduunka ayaa waxaa lagu xusaa adduunka oo idil waxaana kasoo qaybgalay munaasabadda mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maalinta ayaa waxaa looga hadlaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhirta iyo sida ay bulshada u beeri lahaayeen dhirta agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa doctor xaanshi cusmaan maxamed iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen muhiimadda ay munaasabadda u leedahay bulshada soomaaliyeed xafladanu waa xafladihii caadiga ahaa ee waaxda dhirta iyo daaqa ay samayn jirtay khaasatan waxa waaye laba marxaladood bay wasaaradda waaxda dhirta iyo daaqa samaysaa maalinta dhirta adduunka oo ku kooban maxaa oo ah ku aadan maxaa la yidhahdaa kow iyo labaatanka bishan march labada kun iyo labaatan iyo shanta maalinta labaad oo kaleeto ee waaxdu ay maarkino shirarka qabasato waxaa ka mid a toddobiyo tobanka abriil oo ah bisha soo socota oo ah maalinta dhirbeerista qaranka ummadda soomaaliyeed wey tii hore waa adduunka hee tanna waa maxaa la yidhaahdaa waa midii oo soomaaliya ay iska leedahay waxaa kaloo qorshaha ugu jira waaxda in ay maaragtay qabato maalinta duurjoogta waxaa kaloo baybka noogu jira oo maxaa la yidhaahdaa qorshaha ku jira in la habeeyo maalinta daaqa arrimahaasoo dhan waaxdu aad bay ugu dadaashay waaxda keligeedna ma qaban karto haddaysan wasaaraddu gacan ka helin waxay leedahay climate changega maadaama hadda isbedelka cimiladu adduunku dhib weyn ku hayo waxay hoos u dhigtaa isbedelka saameynta isbedelka cimilada soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada u nugul saameynta isbedelka cimilada hadday tahay abaar soo noqnoqoto hadday tahay fatahaado hadday tahay ayax hadday tahay psycholiska ku dhaca inta badan marka dhirtu waa xalka keliya oo looga hortagi karo dhibaatooyinkan oo la daaldhacaya aadamaha maanta nool duqob cusub gobolka banaadir mudane maxamed amiir markii uu yimid gobolka banaadir qorshayaasha ugu muhiimsan oo dabcan uu ka dhawaajiyay inuu ka shaqey doono waxaa ka mid ahay caasimad bilic leh oo cagaaran dabcan wasaaraddu waxa ay noo sheegtay in gobolka banaadir horeyn ay kala shaqeysay haddana ay diyaar u tahay in ilaa toban kun oo geed in la beero inay ka gacansi doonto dhirta ayada ah annagana gobolka banaadir haddii aan nahay dabcan madaxdeenuna ay howsha ayadaa hore u ballan qaaday waan soo dhaweyneynaa waana rajayneynaa in aan gaarsiino hawsha ayadaa degmooyinka guud ahaan kala duwan